barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee geeska africa hirarka efemyada qaar caalamka oo dhan aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa maalin khamiisa lixiyo tobanka bisha ogost sanadka labada kun iyo sideediyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya jaamac buulla jaamac iyo anigu ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa dhegaystayaal ka mid ah dhallinyarada magaalada cadaado oo helay markii ugu horreysay maktabad ay wax ka akhristaan haddaba maxay yihiin buugaagta ay dhallinyaradu ka heli karaan
waxaa yaala isha buwaagtii gabayadii waxaa yaala taariikhdii waxaa yaala buwaag waaweyn oo maaratay maaratay isha ay qoreen madax dalka maaratay soo xukuntay runtii buwaag badan oo dad badan oo dhalinyaraha maanta anfacaya uu yaalin
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan taariikhda suugaanta silsiladii siinle ee caan baxday iyo weliba waxa ay dhallinyaradu ka faa'iidi karaan
dhanka heesahana waxaad ku maqli kartaan
ana barridaylay sida meel barwaada ishu ugu bogayso naftuna ugu bogsootan halakugu bahnaye
waxa aan ka maqlayn barnaamijkeennan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxii hore ee hay-adda c i da john brennan ayaa laga qaaday warqaddii aqoonsiga amniga ee galgalka u siin lahayd howlwadeenada dowladda meelo iyo xogo dadka kale ka qarsoon madaxdii horena ay haystaan shaqada kadib si ay u helaan qandaraasyo ay khibradooda kaga tala bixiyaan maamulka madaxweyne donald trump ayaa sababta ku sheegay in john brennan uu ku mashquulsan yahay qalqalgelin iyo qaybinta bulshada sidaa oo kale madax dhowr ah ayay warqadoodii amniga baaris ku jirtaa lagana yaabay in dhowaan laga xayuubiyo madaxii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka n s james claber ayaa ka mid ah james coby oo f b i da hogaamin jiray madaxii hore ee hay-adda amniga qaranka n s a michael hayden iyo weliba la taliyihii hore ee madaxweyne barack obama ee arrimaha amniga qaranka susan rice intuba waxaa la filayaa inay waayaan galaangalka ay u leeyihiin xogaha dowladda
rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarunta babar oo ay leeyihiin ciidamada sirdoonka dalka afghanistan oo ku taalla magaalada caasimada waddankaasi ee kabuul afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in saddex nin oo hubaysan ay soo galeen xaruntaasi islamarkii ay soo galeenna mid ka mida la toogtay laba kalena ay weli sii dagaalamayeen weerarkan ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadeeb markii in ka badan toban qof lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday xarun waxbarasho oo ku taalla magaalada kaabuul xaruntaasi ayaa la sheegay inay ahayd goob waxbarasho oo ay leeyihiin dadka shiicada ah ee waddankaasi afghanistan
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka ad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta duhurnimo ee v o a magaalada cadaado waxaa dhowaan markii ugu horreysay laga hirgeliyey maktabad ay dhallinyaradu wax ka akhristaan taasi oo furitaankeediina ay ka soo qayb galeen dhallinyaro badan oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada u dhodhow iyagoo qaarkoodna buugaag ay ugu deeqeen caruus macalin maxamed waa guddoomiyaha dhallinyarada mudug waxaana uu sheegay mar uu u warramayay barnaamijka dhallinyarada inay sidoo kale dhowaan bilaabi doonaan wacyigelin ay kaga hortegayaan argagixisnimada tahriibka iyo burcadbadeedka waxaana uu u warramay wariyaha v o ada cabdiwaaxid macalin isaaq dhalinyaro badan oo buwaag qoraysa oo maaragtay ishaas weliba ku qoraya inay isku dayaan waktiga hadda lagu jiro inay wax ku cabiraan iyo waktiyadii hore isheg iyagoo buwaagtii hore ka xikaayoonaya maaragtay isheg kasoo qaadanaya waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo wax curinayso wa oo maaragtay isheg rabta inay hal abuuro badan samayso sidaasoo kaleeto dhalinyaro badana jaamacadaha ka baxo iskuullada dhigto maanta waxbarashada maaragtay isheg u taagan marka in qaybtii hore soomaalida aysan wax ku akri jirin in hadda laga laga sii gurayaad moodaa oo wax akriska loo guurayo weliba dhalinyaradu si aada u xuseynayaa caruusow waa mahadsan tahay dhalinyarada gobolka gaar ahaan dhalinyarada galmudug aragtida ay ka bixiyeen furitaankii maktabaddan
wallaahi hidid meesha maktabada lagu furaya xafladda waxay ka kala yimaadeen garowe iyo gaalkacyo iyo meelo badan dhuusamareed burcaan cabudwaaq dhalinyaradu ilaa waxaad moodaa inay galmudug iyo dowlad goboleedyada nagu dhegan sida hirshabeelle iyo maaragtay isheg puntland ay ka yimaadeen oo weliba kasoo qayb galeen ayagoo maaragtay isheg weliba hadiyado keeno dhalinyaradu ay maaragtay meeshaan ku guddoonay ay ku siyaadinayeen ay bugaag kale kusoo siyaadiyeen waana runtii maktabadii ugu horreysay oo galmudug laga furo waxaan rajaynaynaa in maktabado badan la helo sidaas darteed haddana ay dhalinyaradu ay halkan u yimaadaan inay wax keenaan oo ka qaadaan oo maaragtay isha maktabadaha ku yaalla gaalkacyo dhalinyarada tagaan kuwa dhuusamareeb ay tagaan laisku yimaado oo isdhexgalku loo sameeyo oo maktabadu ay waxa keliya faa'iidada un ay tahay dhalinyarada ayna u horeyso aasaasyadii aasaasiga ah oo dhalinyarada loo samayn lahaa masaariic ka duwan oo maaragtay isha ka waaweyn oo maaragtay dhalinyaradu leeyaha la samayn doono marka waxaa dhihi karna annaga si gooniya noo taabanaysay waana runtii lasoo dhaweeyey si dhalinyarada ay wax badan uga faa'iidaan buugaag taariikhda iyo aqoonta ku salaysan oo la heli karo oo dhalinyaraduna ay faa'iido ka heshaa maktabadu ma yaalaan mise haddaad rajaynaysaan in la keeno waa su-aal aada u muhiima hadda waa la keenay buwaag way yaaliin laakiin waxaa qasaba inay buwaag u baahan tahay waxay u baahan tahay buwaag badan oo dhalinyaradu ay maaragtay wax ka faa'iidaan in la keeno wax kasta ma buuxsamaan mar hadda buwaag way yaaliin laakiin buwaag kalena way u baahan yihiin annaguna waa rabna haddii ilaahay idmo inta dhame inaan dhamaystirno ballanqaadyana way jiraan runtii in la keeno buwaag tiro badan oo dhalinyaradu ay siyaabo siyaabo kala gedisan wax uga faa'iidaan haddana buwaag dhaxalgala oo maaragtay anfac leh oo maaragtay la yaqaano ayaa haddana yaalla waxyaalaha yaalla kitaabada cilmiga waa sidoo kaleeto waa yaallaa kaliya buwaag la akrista maahan hadda waxaa yaalla kutubadii waaweynaay maaragtay isheg la akrista lahaa waxaa yaalla isheg buwaagtii gabayadii waxaa yaalla taariikhdii waxaa yaalla buwaag waaweyn oo maaragtay maaragtay isheg ay qoreen madax dalka maaragtay soo xukuntay runtii buwaag badan oo dad badan dhalinyaraha maanta anfacaya way yaallin maaragtay isheg anfacaya dabcan wey dabcan wayna u baahan yihiin in si aada loogu soo siyaadiyo oo buwaag badan la keeno ugu dambeyntii dhalinyarada wacyigelin badana loo sameeyaa intaa waxaa socda kulamo dhalinyarada looga hadlayo doorarka dhalinyarada iyo dalka ay ku leeyihiin haddana muddooyinkii dambe weli waxaa sii soconaya caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan in hankaa la doonayo dhalinyarada la gaarsiiyo maxay tahay ugu dambeyn fariinta iyo talooyinka aad dhalinta usoo jeedin lahayd haddaan ku hormaro baahiyaha maanta iyo dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed haysata ma ahan midii ka dhalatay duruufihii dalka uu soo maray dhalinyarada sanad kasta waxaa loo s waxaa la sheegaa in la samaynayo horumarintooda laga shaqaynayo hadday maaragta tahay hay-adaha caalamiga iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddana waxba kama qabsoomaan waxaa matahay marka dhalinyarada waxaa lagu hayaa cuuriyaamis waana midda sababtay in ay tahriibaan isqarxiyaan dhibaatada iyo maaragtay isha iyo jidadka istaagaan waxbarasho la-aan iyo maaragtay iyagoo waxbartay jaamacado bartay ay maaragtay isha qaarkood ay waashaan dhibirkooda waayaan marka waxaan dhihi karaa si ku filan wasaaradda iyo dowladuba uma maaragtay dhalinyarada uma maaragtay isha hawshooda ugama qayb qaadan waxaan codsanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare baan ka codsanaynaa dhalinyarada dadkii ugu badnaa oon taageero ahayna in sida laga bedelo oo aysan weliba isha dhalinyarada qaabka maanta loo isticmaalaya si sidan ka duwan in loo isticmaalo oo maarata dhalinyarada loo qabto wacyigelin la sameeyo shaqo abuur loo sameeyo oo dhalinyarada la sameeyo isha waxbarashadooda la tayeeyo caafimaadkooda la tayeeyo maarata isha dhalinyarada looga qayb qaato inaysan inaan lagu dhiiragelin tahriibka ee dhalinyarada in ay dalka ku nagaadaan dalkana wax ka qabtaan maadaama ay dalka dadka ugu badan yihiin haddii la rabo dalka in la nabadeeyo oo la rabo dalka in wax laga qabto waxa wax ka qaba kaba dalka wax ka bedeli kara waa dhalinyarada sabab dadka xoogga u ah oo maaragtay isheeg dhaqaalaha iyo mabahida dalka wax kusoo siyaadinaya waa dhalinyarada haddii iyagii la xuuriyaamiyo ama wasaarada wasaaradda si aysa maaragtay u qalmin loo dhiibo ama masaariicdooda la musuq maasuqana waxaa imaanaya in dhalinyaradu ay meesha ka baxaan noloshoodii iyo horumarkoodii meesha ka baxdo dalkuna sidaasuu dib u dhac uga jiraya haddaan dhalinyarada la horumarin dalku ma horumaraayo marka horta dhalinyarada dhibaatada ay halkaas uga timid waxaan codsanaynaa in in wax laga bedelo caqabado kale waa jiraan oo ka yimaada ururada hubaysan iyo siyaabaha loo adeegsado waxbarashadoo maarata aysan fursad u wada helin way jirtaa duruuf dhaqaale waa jirtaa wacyigelimo looga hortagayo tahriibka iyo burcadnimada iyo in maarata argagixisada sida qaldan loo adeegsado dhalinyarada waxyaabahaas oo dhan iyo iyo in dadka dubuushusin loo sameeyo oo maarata ishak dhalinyarada isdhexgal loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan hadda ka shaqaynayna waxna waa noo qabsoomeen macna haddaan ku soconaa
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid maxalin isaaq oo warbixinta librariga cadaada inooga soo diray galmudug
haatana nairobi magaalada nairobi waxaa lagu soo bandhigay buug uu qoray macalin siciid saalax axmed oo uu ku soo ururiyey suugaantii ku jirtay silsiladii siinley bandhigan oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaro badan ayuu wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed waxa uu abwaan siciid saalax ka waraystay taariikhda maansooyinka iyo weliba waxa ay dhallinyaradu ka faa'iidi karaan waa maansooyin taxane ah waxaa silsilad la leeyahay maansooyinka taxanaha toddobaatanaadka horaanteedii bay tani ku taariikhahayd waa maanso ka curatay oo ka bilaabatay dad suugaan wadaag leh oo wax isu tiriyey dabadeedna iminka shan iyo toban qof baa halkaa maansooyinkoodu ku qoran yihiin waxaanu se odorosnaa in siddeed iyo toban ay noqon karaan ama sagaal iyo toban markaa silsiladdu meel la yaqaan bay ka curatay haddii aanu xiisaheedu uu ku jiro si kama a bay u curatay intaanan u gelayn qaabka ay ku curatay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan fahansanayn macnaha ereyga siinley silsiladdu way fahmayaan laakiin siinley macnaheeda ha dhowrka kama oo ay leedahay bay ka mid tahay xitaa magaceedu accidental weeye magaceeda iyo siday ku bilaabatayba kama aan sheegayaa macnaheedu waa ereyga waxaa weeye waa sidaad sheegtay siday ku bilaabatay waa u iman doonaa laakiinse waxay ahayd haddiiay af soomaali tahay in sa'ley loo bixiyo laakiinse nudqigii carabida ayaa jiitay dadkii oo waktiga ay bilaabatay af soomaaligu sanad buu jiri iyo wax ka yar bilo in ah sanad ma ma buuxsamin markaa dadku maqab ma qaba timin in xarfaha af soomaaliga a ba ta ja xa kha da ra saa la yidhaah tii qur-aanka baa ku dheganayd markaa sacdii bay u qabsadeen carabkiibaa wuxuu ku dhegay siin sidii baa loo bartay annaguna magacii kama bedeli karo
sida ay ku bilaabatay haddii aan guda galno
waa kama aan sheegayo waa la yaqaan in waaba cabdi aadan qays waa halabuur soomaaliyeed oo isagu wax waxalifa heesa miyuusiga tuma howlo badan oo caynkaasa gala cabdi aadan qays baa hees waa sameeyey caadi heesihii ahaa la yidhaahdo aakhiroy xaggee baad naga xigtaa maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ay suugaan wadaagaa lahaayeen ayaa uga jawaabay oo maanso ergo la yidhaahdo dadweynuhuse arraxmaan u bartay ayuu kaga jawaabay kabacdi markuu u diraayey maansadan dambe hadraawi oo aanu markaa la foole wada joogno cabdiqaysna jabuuti buu joogaa ayaa sanadka sanadka ka horeeyey masraxiyad sheeke masraxeed waa riwaayad waxaa dadku u yaqaaniin ah, aqoon iyo afgarad ama magaceeda dheer aqooni weyska halkeeda ee afgaradkaa ka horeeya la yidhaahdo oo aan wadanka aada ugu faaftay oo hadalhayn iyo carib ku dheg badan yeelatay ayaa waxaa ku jirtay maansadaa la yidhaahdo saxarla ama dadku ay u yaqaaniin waa soo socdaa kowdhe cajaladuunbay waxay isugu tegey maansadan iyo jawaabtii hadraawi cabdiqays u diraayey markii ay cabdiqays u tagtay sida siinleydu ku bilaabatay ilaahay kheyra ka siiya haddii aanu sidaa yeelin sidaa yeelin maansooyinkaa taxanaha maanta iyo taariikhdaasu ma curateene intuu a'di ergo iyo aakhiro ka tegey oo iska dhaafay ayuu tii meesha iskaga jirtay oo riwaayadda ka mid ahayd oo aan loola jeedin buu ka soo jawaabay oo ka bixiyey maansadaa dheer uu ka soo suuban oo wixii la sheegayey uu ku tilmaamay si gooniya uu u dhigay oo negative ku ka soo horjeeda sidii waa soo socdaa kowdhe dabeedna hadraawe waa u jawaabay mar labaadkii sidiqabax buu yidhi iyagoo labadoodaasabaa dad kale soo dhex galeen hadraawi wuxuu goostay inuu cabdiqays maahay aanu cid kale la hadlin dadkii kale soo dhex galay nin saaxiibkayo ahaa oo riwaayadda sanadka hore nala sameeyey oo ogaa markaase la foole aan joogin ee burco joogay oo naga maqnaa ayaa cabdiqays raacay aada mooday in uu ku garab siinayo sida uu saxarla u abbaaray isaguna sheekhadatanu siday ku timi iyo wuxoo dhan buu ogaa marka anigu taas baan garaysan waayey markaasaan u diray maanse la yidhaahdo ninkaan sheegayaa waa saaxiibkay ilaahi ha u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariya waxaan u diray garsoor haa maanse la yidhaahdo isagoo isagu hadraawi la hadlaayey oo jawaab ka sugaayey hadraawise uu goostay inaanu u jawaabin qof aan cabdiqays ahayn marka sidaa hebel iyo hebel idinku oran maayee ayay ayay u sii togtay oo qofba meel ka soo yeedhay marka dhallinyarada iyo dadka ku dhagaysanaya sidee ayay uga faa'idi karaan silsiladda amaba buuggan siinley waxaanu waa ka weyn tahay siinley sababta igu kaliftay anigu xidhiidh qoraa qoraallo ah oo aan ururiyey oo midba tamartii aan mar soo saari kari waayey igalana weynaaday inay hal buug noqdaan oo magaca halkaa ku qorani uu ka dhaxayo oo ah taxanaha garasho iyo gudasho ayay iiga mid ahay dadku waxay ka faa'iidayaan waxay ogaanayaan horta kow dhegeystayaashu waxaan xusuusiya ogaanayaa aan u sheegayaa kuliyadda la foole mid waxbarasho iyo macallin soo saarta waxay dheeraatay waagaa toddobaatanaadkii ilaa siddeetanaadkii inay hoy suugaaneed noqoto hoyga suugaaneed oo ay noqotay wax badan buu suugaanta soomaalida ka saameeyey maansada tan markaa waxaa qofku ka ogaanayaa waayaha dalku ku jiray waa kow oo markaa markaad akhrido oo dhuuxdo waayaha siyaasadeed waayaha dhaqaale fikirka waayagaasa cunayey dadku waxa uu dareemayey meelaha ay maamulkooda iyo dowladooda aay ka toosinayeen oo ka dhaliilayeen oo ay wax ka sheegayeen qofku wuxuu ka garan karaa mucda af soomaaliga oo markaa sanad jiray oo qoraal galay haddana erey bixinta uu af soomaaliga farshaxanka ay dadkan halabu buurada tan waaweyn oo la yaqaanay ay siday u adeegsadeen wuxuu qofku ka faa'iidayaa oo ka arkayaa oo leh wax la yidhaahdo quruxda suugaanta oo ah sarbeebta iyo lakaada iyo maldahaadda weeye hadalka loo qariyo waxa kanu heese iska mataxan oo sida caadigaa ma aha waa suugaan wada sarbeeban oo waxa laga hadlayo qofba tafsiir ka helayo kaasi wuxuu ahaa abwaan saciid saalax axmed oo magaalada nairobi ugu waramayey wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed halkaad ka dhegaysanayseena waa v o e washington haatana waa dhinacii heesaha codka fanaanka daa'uud xanfar
haddi dumarka boqodhimo barka loogu sahan tago adiga burhaantiyo biligaba waysto barashada aqoontana baldakada tagayaan haddi dumarka boqornimo barka loogu sahantago adiga burhaantiyo biligaba wayso barashada aqoontana baldakada tagayaan boqolaal sano tegay inan kaafidan wacan ifka kuma barbaarinoo welibayo maan maqale baridii haweenkan quruxdaadu badanaa badanaa quruxdaadu badanaa boqolaal sano tegay inan kaafidan wacan ifka kuma barbaarinoo welibayo maal maqale baridii haweenka quruxdaadu badanaa badanaa quruxdaadu badanaa ana baridayday sida meel barwaaqaa ishu ugu bogayso naftuna ugu bogsootan anu kugu baahnahay ugu baahnahay ugu baahnahay ugu baahnahay xamday kugu baahnahay ana baridayday sida meel barwaaqa ishu ugu bogayso naftuna ugu bogsootan anu kugu baahnaye ugu baahnaya ugu baahnaye kugu baahnaya xamday kugu baahnay haddi dumar la beegsado ragunbaadi guuban adiga bogaygiyo bekayga digayo bunuudka caashaga baldakala tagayaan haddi dumar la beegsado ragunbaadi guuban adiga bogaygiyo bekayga digayo nuudka caashaga baldaka kagayaan basarkiyo aqoontan bahnima ku dhaafto inta geenyadii bareeqe iyo daawud xanfar aanu halkaas ku dhaafna dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a haatana xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha koobka loo yaqaano ueva super cub oo ay ku ballansanaayeen kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo atletica madrid oo il ciyaareedkii dhammaaday kusoo kala guulaystay koobka ueva cub iyo champions leaga ayaa fooda isdaray habeenkii xalay ah ciyaar kulul oo labada kooxood dhex martay islamarkaasina ay labada kooxood ciyaarayeen iyadu aanuu garoonka soo safarin ciyaaryahankii kooxda real madrid ay ku duuli jirtay ee christiano ronaldo oo kooxdu ay ka iibisay kooxda kubadda cagta yuventus ayaa waxaad moodeysaa in durbabo awooddii real madrid ay wiiqantay kadib markii ciyaarta qaybtii hore ciyaaryahan diego costa uu gool ka dhaliyay kooxda real madrid walo ciyaaryahan benzima uu bareejiyey qaybtii hore ee ciyaarta haddana qaybtii dambe markii la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee real madrid rigore loo dhigay oo uu dhaliyey sergio ramos waxaa mar kale ka daba keenay gool ciyaaryahan diego costa sagaashankii daqiiqo ciyaartu markay dhammaatay soddon daqiiqo oo dheeriyo lagu daray ciyaaryahanada koke iyo newgens ayaa waxa ay ka kala dhaliyeen laba gool oo aada u qurux badan sidaasina kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa afka ciidda loo daray koobka subarkaabkana waa laga xayuubiyey kadib markii ciyaartu ay soo gabagabooday ayaa taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu waxa ay durbaba qireen in kooxda kubadda cagta ee real madrid haddii ay wax ka filayso inay sanadkan bazimeya bel oo ronaldo la-aantii kooxda sii joogayahi in aanay real madrid meel gaarsiin karaynin dhinaca kale wararku waxay intaa ku darayaan kooxda kubadda cagta ee real madrid guuldaradan soo gaartay in ay qasab ka dhigayso inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga gaashaamato guuldarooyin kale maadaama horyaalka dalkaasi uu maalinta jimcaha dib u furmayo kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa kulan adag ciyaartay kii ugu horreeyey tan iyo markii christiano ronaldo kooxda isaga tegay ciyaaryahanada haatan laleeyahay kooxdu xoogga ayay iskugu geyn doontaa si ay usoo wareejiso ayaa waxaa ka mid a wiilka kooxda kubadda cagta b s u dheele ee mbabe iyo weliba ciyaaryahan aiden hazard wiilka kooxda kubadda cagta ee chelsea u safta si kastoo tahaba kooxda kubadda cagta atletic madrid ayaa laisweydiinayaa sanadkan koobka wadankaasi ma ka dhex qaadan doontaa barcelona iyo real madrid oo awoodihii lagu yaqaanay ay hoos u dhaceen garoonka camnu stadium iyo haddii aynu kooxda kubadda cagta ee barcelona halkaasi ka dhisanaynu jaleecnana kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda boca juniors ciyaar saaxiibtinimo ahayd oo labadan kooxood ay iskaga hor yimaadeen kulankan ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii kooxda kubadda cagta ee barcelona ee ciyaaryahan leonel messi u magacaawday in uu kabtan yahay tan iyo markii uu ciyaaryahankii eniesta uu ka tegay kooxda uu la hadlay taageerayaasha islamarkaasina uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in uu xirto calaamada kabtannimada ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahankan ayaa muddo dheerba waxa uu ahaa kabtanka labaad ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan leonel messi ayaa kabtanimadan lagu wareejiyey waxa ay kor u sii qaadaysaa hanaankiisii ciyaaryahanimo iyo weliba guulihii uu kooxda kubadda cagta ee barcelona gaarsiin jiray kulankii ay kooxda kubadda cagta ee boca juniors oo wadanka argentina kasoo jeeda waa wadankii uu ciyaaryahan leonel messi u dhashay ay fooda isku dareen waxaana ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabooday saddex gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku guuleysatay ciyaaryahan malcom wiilkii dhowaan kooxda kubadda cagta ee barcelona soo iibsatay u dhashay wadanka brazil islamarkaasina isagoo diyaaradu saaran rome ay ku tiri maya kasoo noqo ee anaga noemaw sidaasina ay ka careysiisay kooxda kubadda cagta ee roma iyo maamulkeeda ilaa ay ka yidhaahdaan kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaan ku cafinaynaa oo keliya inay leonel messi lagaga badashaan waxa ay nagu sameeyeen oo ah inay malcom naga qaateen inaga oo ciyaaryahankaasi doonayna inaan wadankaasi faransiiska kooxda baqdo kala soo wareegno si kastoo taaba ciyaaryahankan ayaad moodaa durba in uu la qabsaday kooxda kubadda cagta ee barcelona oo kulamadii saaxiibtinimo ay kooxdu ciyaaraysay dhowrkii kulan ee uu saftay goolaal dhalinayay sidoo kale leonel messi ayaa isaguna gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee barcelona halka ciyaaryahan ravina oo kooxda in dhoweyd kaga maqnaa ama uu mar kale dib ugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee barcelona dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgeli
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay mascadda dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaa idinku soo maqan heesta xasil iyo ikraan carraale iyo cabdi holan dhammaanteenna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo